بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حين كل حجني قصة يوسف عليه السلام عشر كانوا عشر كافرتن يكو وحانا كسو قاضينا فوائد aynu ka soo qaadanayno min almarxalati athaalitha marxaladdii saddexaad oo aynu gebagabaynay ayaynu fawaa'id ka soo qaadanaynaa marka fawaa'iddaas ayaynu casharkan kaga hadlaynaa waxaa inoo haray markaa khaatimadii insha allahu tabaaraka wa tacaala Eh, sidii aynu u samaynay marxaladihii hore marxaladii koowaad markaan dhammaynay fawaa'id baan kasoo saarnay marxaladii labaadna fawaa'id baan kasoo saarnay tan saddexaadna fawaa'id baan kasoo saaraynaa insha allah awalan marka ugu horeysa faa'iidada ugu horeysa aynu ka qaadanayna waxa ay tahay eh, nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markay baraa'adiisii caddaatay ayaa waxaa dalbaday boqorkii oo yidhi wa qaala almaliku ituunii bihi astakhlisu linafsii boqorkii baa dalbaday markaasuu waxa uu u sheegay inuu leeyahay maaragtay makaana oo la aaminay innaka alyowma ladaynaa makiinun amiin arrintaa waxaa gaarsiiyey marka yuusuf calayhi salaam waa allah subxaana wa tacaala oo waxa weye ilaahay baa sidaan tadbiirkiisa iyo xaaladiisa wallahu qaalibun calaa amrihi waa inagii soo marnay ilaahay baa heerkaa gaarsiiyey asbaab baana asbaabuu maray sabirkiisa iyo wanaagiisa ayayna ku tusaysay faa'iidada labaad aan ka qaadanayna waxay tahay eh, yuusuf calayhi salaam dalaba waxa uu dalbaday oo ka dalbaday boqorkii an eh, yuwalihi calaa khasaa'ini alardi waatuu yidhi ijcal lii calaa khasaa'ini alard taana waynu caddaynay oo waxaynu nidhi waxa weeye waxa uu dalbanayo waa limaslaxati nnaas maaha dadka maanta jooga oo xukunka raadinaya oo markay xukunka helaan diintiiba ka dhaqaaqaya ma ahayn ee maadaama ay dhacday toddoba sano oo abaara iyo toddoba sano barwaaqaha ka soo horeysa tadbiir iyo waxay u baahan tahay maamul iyo cadaalad iyo diin bay u baahan tahay sidaa daraaddeed ayuu sidaa u dalbaday nabiyullahi yuusuf ee xukun doon dadka maanta xukunka doonaya daliil uma aha mana deliishan karaan Eh, faa'iida saddexaad aan ka qaadanayna waxay tahay macnaha jawaas inay tahay oo bannaan tahay qofka muslimkaa inuu u shaqayn karo qof gaal ah waayo sababtu waxa weye boqorkii waa gaal yuusufna waa nin muslima oo nebiya haddana isagiiba wasiir u yahay oo eh, u- u shaqaynaya oo waxa weye dee madaxdii waa boqorka wey marka way bannaan tahay bishardi inuu qofka diintiisa aan lagu faragelinayn bay yidhahdeen culummadu marka waa bannaan tahay inuu gaalkuna qof muslima u shaqeeyo waa macaamilka adduunyada oo macnaha wixii adduunyada ah oo lagu macaamilayo oo waxaa la iska ilaalinayaa oo wixii xaaraama laakiin diinta eh, lama ogola oo qofka diintiisa waa ilaashanaya marka qofka diintiisa hadduu u nabadgelayo waa u shaqayn karaa wax dhibaata male gaal gaalkuna qof muslima waa u shaqayn karaa bay dhaheen culummadu Mhm. halkaa marka waxaa inoo caddaatay nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam darajada iyo wanaaggaasuu gaaray kabacdi marka ah, wuxuu gaaray heerkaa yatabawa-u fi lardi xaytu yashaa meeshuu doono oo qofku uu noqday mutlaqu rikaab meel alla meeshuu dega baa lasoo dhoweynayo sharaf iyo qiimo ilaahay gaarsiiyey waxaynu eh, ka qaadanaynaa faa'iidada afraad ikhwatu yuusuf ayaa waxa weeye yuusuf u soo galay iyaga oo weliba aan garanaynin isagiina wuu garta taana waxay yidhahdeen culummadu waa macnaha qofku markuu yar yahay haddii uu maaragtay weynaado waa isbedelaya lama garan karo laakiin qofkii weynaa wax badan isma bedelo hadaad maanta nin labaatan jira taqiinay labaatan sana kabacdi aragtid wax badan iskama bedelaya waad garanaysaa laakiin wiil yaroo shan jir ahaa ama lix jir ahaa labaatan sana soddon sana kabacdi isbedel weyn baa ku dhacaya faa'iidada shanaad aanu ka qaadanayna waxay tahay yuusuf markuu walaalihii gartay waa soo dhoweeyey waa diyaafadiibuu u sameeyey mashruuciyatu diyaafa ayaanu ka qaadanaynaa dadka musaafirka ama soo galay meesha in la soo dhoweeyo oo waxa weeye weji wanaagsan iyo martiqaad iyo sharaf loo muujiyo oo la wanaajiyo ayaanu ka qaadanaynaa oo diinteennuna sidaasoo kale ayayna amraysaa ilaa axaadiitu ay xadadaysa weliba saddex beri in qofka uu dayf laga dhigo oo la marti qaado oo la soo dhoweeyo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa macnaha sabirka yuusuf iyo cafwigiisa maadaama walaalihii waa faa'iida lixaad shala sidii loota u galay ayuu maanta soo dhoweynayaa waxa weeye uusan tusaynin xumaan aad iyo aad u wanaajinaya faa'iidada toddobaad waxaan ka qaadanaynaa macnaha in uu sameeyey xiilad oo waxa weeye maaragtay inuu markuu u diyaariyey waxoodii oo dhan oo waxa weeye uu kulli waxoodii u diyaariyey oo amba bixinayey ayuu weliba bidaacadoodii iyo waxoodiina inta ugu daray ayuu markaa wuxuu sameeyey xeelad ay ku soo noqon karaan oo la dardaarmay oo xeelad ay ku soo noqon karaan ayuu u sameeyey oo bidaacadoodii waxay wateen lacagtoodii ayuu u celiyey iyagoon ogeyn faa'iidada sideedaad aanu ka qaadanayna waxay tahay yuusuf waxa uu ka dalbay walaalihiis in ay keenaan walaalkood banyaamiin iyaduna waa xeelad weeye oo waa xiyalkii uu isticmaalay yuusuf ayay ka mid tahay ina keenaan weliba waa ku adkeeyey oo waxa weeye wanaaggii iyo nicmadii intuu xusuusiyey uu galay ayuu haddana ku adkeeyey waxay ballan qaadeen waa faa'iidada sagaalaad macnaha ballan iyo cahdi bay ka qaadeen iyaguna inay ku dadaalayaan intii karaankooda inay keenaan walaalkood oo u soo noqdaan waxaynu kaloo ka qaadanaynaa faa'iidada tobnaad ikhwatu yuusuf aabbahood markay u tageen iyagana waa xaawileen in ay ka soo soo kaxeeyaan maaragtay banyaamiin laakiin waa uu diiday markii hore nabiyullaahi yacquub oo waxa uu yidhi macnaha idinku dari mayo hal aamunukum calayh ilaa kamaa aamuntukum calaa akhiih min qablu macnaha taana waxaa ka dhalanaysa faa'iidada koob iyo tobnaad oo ah macnaha qofku marka horeba inuu beenta iska ilaaliyo waa ataxdiir waxa weye can ilkadib beentaada hore runtaada dambay u daran tahay marka markaan dambe run bay sheegayaan laakiin maadaama markii hore ay been sheegeen oo iyagu ay khiyaano iyo been la yimaadeen lama aaminin faa'iidada labiyo tobnaad aanu ka qaadanayna waxay tahay waxa weeye almithaaq waalcahdi almu'akad macnaha in la galo nabiyullaahi yacquub wiilashii waxa uu ka qaaday cahdi iyo ballan oo waxa uu yidhi lataatunanii bihi ilaa an yuxaada bikum waad ii keenaysaan oo ii soo celinaysaan wiilkaa ilaa in maaragtay haddii layda baabiiyo idinkoo dhan haa waa sabraya laakiin sidii shalay yuusuf taad meel dhumisaan idinkoo iska xaragoonaya tobankiin iyo nabad qaba ii timaadaan ma yeelayo ballantii iyo cahdigii bay galeen saasuu markaa ku aaminay laakiin waxa uu raaciyey wallaahu calaa maa naquulu wakiil macnaha markii ballanta la galo oo cahdiga la galo haddana waa in ilaahay la tala saarsadaa ee cahdi iyo ballan qofna ma fulin karo haddaan ilaahay la tala saaran waxaynu kaloo ka qaadanaynaa faa'iidada afariyo tobnaad waxa weeye waa in laga digtoonaado alxadar min alcayn isha in la iska ilaaliyo oo waxa weye nabiyullaahi yacquub calayhi salaam wiilashiisii waxa uu ku yidhi yaa baniya laa tadkhuluu min baabin waaxidin wadkhuluu min abwaabin mutafariqa waa innagii caddaynay oo nidhi waxa uu ka ixtiraaziyey isha koob iyo toban wiiloo isla socdaa oo ka duwan dadkii dadkao dhan baa eegaya marka iska ilaaliya dadka ishooda buy laakiin macnaha qofku waxaa la ysaga ilaaliyaa isha adkaarta iyo waxa weeye inuu qofku weeso qabo inuu maaragtay daa'iman qur-aankiisa akhristo ilaahay ku xiran yahay oo waxa weeye uu sidaas sameeyo adkaarta mar walba akhrista mar guura ka baxayo laakiin waxaan soomaalidu ay isticmaali jireen oo ah waxa weye aleel baa meel la surayaa kun gorayaa laga lulayaa dukaanka hortiisa waxa waa khuraafaad iyo shirkiyaad ilna ma celiyaan waxay ku tarayaanna ma jirto waa inaad marka iska ilaalisid akhi fillaah iyo qardhaas la xirta iyo waxaasoo dhan waxba ku tari mayaan marka aad iyo aad waxa waa in la isaga ilaaliyaa kitaabu tawxiid ayaa si fiican waxa weeye loogu balbalaariyey oo aynu ku soo marnay markaanu sharaxaynay faa'iidada lix iyo tobnaad waxaynu ka qaadanaynaa maaragtay alxadaru laa yuqnii min alqadar macnaha si kasta oo u dadaalay waxa weeye yacquub oo la dardaarmay wiilashii haddana qadar rabbi ma baajin karo waayo mar alla markay meeshii tageen waxa weeye dee qadar rabbi oo inuu maaragtay ma uu baajin karo dadaal unbay ka ahayd oo allah waxa uu yidhi walamaa dakhaluu min xaysu amarahum abuuhum ma kaana yuqni canhu min allahi min shay ilaa xaajatan fii nafsi yacquuba qadaaha idan wixii isagu markaa naftiisa uu jeclaabuu kula dardaarmay laakiin qadar rabbi ma celin karo yacquubna waa sheegay calayhi tawakaltu buu yidhi wa calayhi falyatawakalu lmutawakkiluun dardaarankii markuu la dardaarmay haddana ilaahay buu tala saarsaday waxaynu kaloo ka qaadanaynaa faa'iidada toddobiyo tobnaad macnaha masaladan nabiyullaahi yacquub nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markay u yimaadeen walaalkiisii gaar uu usoo dhoweeyey shaqiiqiisii oo hooyadii dhashay oo dhibaatada ay ku wada gaartay aad iyo aad buu si gaara ugu soo dhoweeyey waana si sira buuna ugu sheegay arrintiisii oo iyagoo dhan isagoon u sheegin waayo wuxuu doonayaa inuu yoolkiisa gaaro oo waana tii xadiid aynu soo marnay nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam istaciinuu waxa weeye biqadaa'i xawaa'ijikum bilkitmaan macnaha intii kale wuu ka qariyey walaalkiisuu si gaara uu sheegay inuu yahay yuusuf oo u caddeeyey kabacdina xeeladii buu sameeyey markaa waxaanu kaloo ka qaadanaynaa oo sideed iyo toban xeeladda uu isticmaalay yuusuf iyo banyaamiin ay ku heshiiyeen oo waxa weeye suwaacii in la geliyey alaabtii banyaamiin la dhex geliyey si uu u qaato oo ula haro banyaamiin sababtu waxa weeye si kale ulama u hari karo inuu arrintaas sameeyo mooye faa'iidada sagaal iyo tobnaad waxaynu ka qaadanaynaa macnaha yuusuf calayhi salaam xiyalkiisa waxaa ka mid ahaa inuu markii hore horta iyaga weydiiyey oo yidhi famaa jazaa'uhu in kuntum kaadibiin maxaa lagu abaalmarinayaa qofkii xaday haddii uu maaragtay laga helo weelkiis weelkii maxaa lagu abaalmarinayaa markaasay iyaga caddeeyeen oo yidhaahdeen jazaauhu man wujida fii raxlihi fahuwa jazaau ha qofka laga helo laga dhexel ayaa la addoonsanaya idan xukumkii marka iyagiibaa afkooda ku qiray taasuu markaa kula dhaqmay taas ayuu kula dhaqmay oo waxa weye ku caddeeyey waxaynu kaloo ka qaadanaynaa macnaha qofku inay dhaaran karo waxa uu isagu aaminsan yahay buu ku dhaaranayaa walow arrintaas uusan maaragtay tuhmad haddii lagu sameeyo inuu ka dhaaran karo maadaama uu aaminsan yahay inuu waxa isagu samayn waayo ikhwatu yuusuf waa dhaarteen tallaahi bay yidhaahdeen laqad calimtum maa ji'naa linufsida fi lardi wamaa kunnaa saariqiin dhahar bay mareen idan waa ka dhaarteen tuhmaddii loo soo jeediyey markii la yidhi ay ay ayatuha alciiru inakum la saariquun dhaar bay mareen oo waxay yidhahdeen waxamaanu xadin waa ka dhaarteen masalada labaatanaad kow iyo labaatan waxaynu ka qaadanaynaa xeeladaas uu yuusuf ku qaatay waxay ahayd tadbiir min allah waayo sababta allah waxa uu yidhi kadalika kidnaa liyuusufa ha ilaahay baa u tadbiiriyey waxay min allahi buu ku socday maa kaana liya'khuda akhaahu fi diin ilmelik waayo waxay culummadu yidhaahdeen boqorka wuxuu wax ku maamuli jiray oo masar lagaga dhaqmi jiray qofka tuuggaah in la garaaco oo la ciqaabo oo tacsiir lagu sameeyo oo wixii uu qaatay iyo labanlaab iyo wax laga qaado laakiin lama addoonsan jirin idan marka haddii uu odhan lahaa markii horeba uunan walaalihii ka iqraarin arrinkan haddee dowlad baa meeshii joogtaa lama hari karin banyaamiin laakiin hadda wuxuu kula haray xukumkii waxa weeye yacquub iyo waxa weeye diinu yacquub marka boqorkii iyo dowladdiina shaqa kumale wuxuu leeyahay nimankani waa ummad kale diin kale diin kaley leeyihiin isku diin ma tiidin diintoodii baan ku xukunnay marka saasuu ula haray banyaamiin kabacdi marka waxa weeye waxaynu kaloo ka qaadanaynaa macnaha qofka kadmul ghayd carada in la qariyo waa faa'idada laba iyo labaatanaad nabiyullaahi yuusuf markay ku yidhaahdeen walaalihii ay tilmaameen tuhmad beena ay ku tilmaameen yidhaahdeen qaaluu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qablu allah waxau yidhi fa asarahaa yuusuf fii nafsi yuusuf waa qarsaday caradaas sababtu waxa weeye wax uunan shaqo ku lahayn bay ku tuhmayaan oo waxa weeye hoos buu u qarsaday isagoo markaa naftiisa isla hadla oo yidhi idinkaa ka shar badan waxa aad tilmaamaysaan saddex iyo labaatan waxaan ka qaadanaynaa isticdaafka waxaa la yidhaahdo qofka in si dabacsan wax lagaga dalbo haddii markaas uu dee qofkii ama madax yahay ama kaa awood badan yahay ama sulda haysto dee inaad si dabacsan oo tartiiba oo naxariisa wax looga dalbado waayo ikhwatu yuusuf markay arkeen yuusuf iyo awooddiisi iyo xaalkii si degan oo tartiiba wax uga dalbadeen oo yidhaahdeen ina yaa ayuha alcaziizu ina lahu aban shaykhan kabiira fakhud axadana makaanahu ay yidhaahdeen laakiin yuusuf calayhi salaam da'bigiisa iyo dhaqankiisii qaala macaad allah waayo wuxuu ku soconayaa inuusan qof kala dulmin waa faa'idada afraatanaad waa macnaha taqriir qaacidatu laa taziru waasiratun wisra ukhraa wuxuu leeyahy macnaha see baan qof aan dulmi gelin loo ciqaabayaa kii dulmigay galana loo sii daynayaa innaa idan la daalimuun marka walaa taziru waasiratan wisra ukhraa walaalkaa hadduu khalad galo dee dembigiisa adigu qaadi mayso qof walba isaga ayaa lagu xisaabinayaa laakiin banyaamin isagu dembi maba geline waa daahirka macnaha ayay sidaa loo xukumayaa hadduu galana saas unbaa loo xukumi lahaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa faadada shan iyo labaatanaad macnaha iyagiibaa markaa najwa macnaha jawaasu najwa inay bannaan tahay dadku inay si gaara u tashadaan arrimahooda ka tashadaan ay faqaan oo markaas wixii maslaxadooda siday dhibaatadan uga bixilaayeen bay ka tashadeen markay arkeen xaaladdii inay adag tahay oo xal kala jirina waa kii ninkii kabiiruhum waatuu yidhi orde aabbihiin u taga xaaladda dhacdayna u sheega ana meeshan ayaan ku haraya faa'idal xilaatanaad markay u yimaadeen aabbahoodna oo warkii u sheegeenna aabbahood ma uu rumaysan waayo waa beentaada hore runtaada dambay u daran tahay iyagoo maanta run sheegaya lama rumaysan oo aabbahood waa ku beeniyey bal sawalat lakum anfusukum amran buu yidhi haa idinka ayaa dhibtoo dhan wada waxa waxba kama jiraan ayuu yidhi faa'idada toddobiyo labaatanaad ictiqaadu yacquub calayhi salaam waxa weeye nabiyullaahi yacquub calayhi salaam wuxuu aaminsan yahay yuusuf inuu nool yahay waayo wuxuu leeyahay casa allahu an yaatiyanii bihim jamiica allahu akbar faa'iidada aynu kaloo ka qaadanayna waxay tahay macnaha nabiyullaahi yacquub calayhi salaam kabacdi wuu ka jeensaday wiilashiisii ilaahay buuna dhibtiisa u sheegtay iyo dhibaatada haysata marka shakoo ma aha ilaahay inaad baridid markay dhibaata kugu dhacdo waa wax bannaan weye laakiin bilow aadmiga ha milcsanin ilaahay unbuu baryey sidaa daraaddeed markuu ilaahay baryey ayaa farajkii yimid waatuu la dardaarmay uu yidhi idhabuu waxa way orda taga fataxasasuu min yuusufa wa akhiih wuxuu aaminsan yahay inuu nool yahay kabacdi markay yuusuf u yimaadeenna waa ti markaa kabacdi markay u sheegeen xaaladda iyo dhibaatada gaartay masana wa ahlana duru ayuu markaas u dabcay oo isku caddeeyey waa markaa faa'iidada sideelaatanaad waxay noqonaysaa macnaha yuusuf calayhi salaam waxyigii ilaahay u ballanqaaday oo ahaa u owxaynaa ilayhi latunabiyanahum biamrihim haada hum laa yashcuruun ayaa halkan ku xaqiiqoobay markaa oo markaasuu isku sheegay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa waxa weeye in qofku uu khaladkiisa qirto markuu isku caddeeyey walaalihii khaladkii waa qirteen oo way caddeeyeen oo waxay yidhaahdeen tallaahi laqad aataraka allaahu calayna wain kunnaa la khaadi'iin waaba khaldanayn laakiin ilaahay baaba waxa weeye darajo iyo wanaag ku gaarsiiyey isagiina markaasuu cafwi u sameeyey oo yidhi laa tatriiba calaykum alyowm wax laydii haysta ma jirto haddana markaa ilaahay dembidhaaf u weydiiyey faa'iidada sagaal labaatanaad waxaynu ka qaadanaynaa mucjisatu waxa weeye maaragtay mucjisa waa calam min aclaami nubuwa macnaha qamiiskii yuusuf calayhi salaam ayaa nabiyullaahi yacquub waxa weeye wejiga laga saaray haddana markaasaa indhihii u furmeen isagoon gaarin oo waxa weye qamiiskiiba soo dhoweyna ilaahay baa caraftiisii gaarsiiyey marka waxaasoo dhan waa mucjisaatu ambiyaa ayaa laga qaadanaya waxaynu kaloo ka qaadanaynaa faa'iidada soddonaad yacquub calayhi salaam markay ilmihiisii ka dalbadeen inuu ilaahay dembidhaaf u weydiiyo waxay idhahdeen culummadu meeshuu ka yidhi sawfa astakfiru lakum fii waqti saxar waqtiga suxuurta oo fadliga badan ayuu la sugay kabacdi markaas ugu dambayntii nabiyullaahi yacquub iyo faamilkiisii oo dhan masar bay yimaadeen kabacdina waxa weeye halkaas ayaa la soo dhoweeyey wayna u sujuudeen oo waxa weeye diintooday ku bannaanayd kabacdina markaas waxa weeye nabiyullaahi yacquub calayhi salaam iyo ahalkiisii oo dhan masar bay degeen muddo kabacdina waa dhintay nabiyullaahi yacquub isaga oo la dardaarmay awlaaddiisii oo waxaway aad ula dardaarmay oo diintiina ku dheganaada yidhi kabacdina wuxuu ka dardaarmay in lagu xabaalo meeshii aabbayaashi ku xabaalaayeen wasiyadiina waa fuliyey marka waa faa'ida laga qaadanayo waalidku hadday wax wanaagsan dardaarmaan dardaarankooda in la fuliyo hadduunan dardaarankaasi diinta ka hor imaanayn waa in la fuliyaa kabacdina nabiyullaahi yacquub calayhi salaam ilaahay buu baryey rabbi tawafanii muslima waalxiqnii bisaalixiin waxawey markuu qiray waxa weye rabbi qad aataytanii min almulki wacallamtanii min taawiil axaadiid ilaa aakhir aaya wanaaggii o dhan markuu qiray uu gaaray ayuu ilaahay wuxuu ka baryey tawafanii muslima waalxiqnii bisaalixiin waa soo caddaynay qofku ilaahay inuu geeri weydiisan karo haddii fitan uu diintiisa uga baqo wa ilaa haddii kale inuu sabro loo baahan yahay ugu dambayntii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam iyadana waxaa mucjiso ahayd in wakhtiga nabiyullaahi muuse oo dambe qabrigiisii in la soo saaray oo halkaas ay qaadeen waxaa ugu dambayntii waa yuusuf calayhi salaam makaanuhu fi samaa inuu samada saddexaad ku sugan yahay ayaa inooga caddaatay intaa iyo ka badan oo fawaa'idaba waa laga soo saaraa laakiin waa soo khulaasayna waa soo koobnay walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin